bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsidayaal hamiin fayla ha ka dhowaada qodobada warkeen haminama idaacadda warsan siinhayta maamulka gobolkii kan degmada beledweyne yoweybayo kulan la qaadeen aqoon-yahanada gobolka hiiraan weybaniunku ku hadaleena sidii lan hormari lahay gobolka hiiraan maalinta saxaafada soomaaliya geeka somalilan kuxusii gobolada dalka ee soomaaliya gudoomiyaga gobolka shabeellada hooseye sheegeen diyo ku horseedeen weerarada shabaab iyo ku jeysidayeen deegaanada shabeellada hoose maamulka gobolka banaadir eeba sheegay intii ammaanka magaalada muqdisho si ay koolaskaal ay kora culimada somalilan way baya ku digtay halistaan ku kooy korta kooxda xutiyiinta yemen xarumo ganacsi oo ka yaalan suuqa bakaaro oge ka subin gubadeena maxkamadda i c g iyo waybaya go-aan ku saaraxaytay muranka badda ee kenya iyo soomaaliya akhbaaraadka banaanka dhugunsadayaal hamiinimaadan idaacadda warsan siinhaytoyba ku mid ahaa donald trump oo shaqada ka bilaaway saxiixii amarkiinka horeeya duqeynyo maraykanka jaysidanyo weybayo ka dileena boqol dagaalyahana oo ku tirsan al-qaacida iyo weliba suukayaala bakistaan oo la qarxay waaniyo ka dhammadeen ku dhowaad labaatan qof
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
hamiin faydha dhugoonsidayaal markale hamiinamo sabta waxadnaa galahayta taarag dan iyo ka eedanta labaati kowda bilo koowaad janaay sanadka lamada kuntum iyo toddobada ka dhowaada warkii ofisanga maamulka gobolka hiiraan iyo kan degmada beledweyne iyo weybayo kulunda qaadana aqoon-yahanada gobolka hiiraan weybaniyo onguguwada hadaleena sidii lan hormari lahay gobolka hiiraan bashiir cabdulaahi ismaan iyo warkan beledweynahan inku dari kulankan oo yeesheen aqoon-yahanada iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan ka degmada beledweyne ayaa waxay ugu hadleen horumarinta gobolka hiiraan qaar ka mid a aqoon-yahanadii la kulmay mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan ka degmada beledweyne ayaa waxay ka hadleen gudoomiyaha maamulka gobolka hiiraan gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo saraakiisha maamulka gobolka aqoon-yahanka halkan isugu yimid dhammaan waa islaaminkiin salaanta islaamku asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa mahad iska leh gudoomiyaha maamulka gobolka oo runtii magaca aqoon-yahanka ah nin xusuustay oo runtii kaalinta ay kaga jiraan horumarinta gobolka ku xasuustay oo isugu kaayeen waana maamulkii ugu horreeyey ilaa laga soo bilaabo burburkii dowladdii dhexe ilaa iyo hadda maamulka na xasuustay aqoon-yahanka xasuustay ayuu ahaa wuu isugu kaayeeray maamulka gobolka maamulka degmada ciidamada saxaafadda dhammaan marti sharafka ka soo qayb gashay kulankan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi waxaan filayaa shirkan shir baa ka horreeyey waxayna ahayd muhiimadiisu wada shaqaynta aqoon-yahanada iyo maamulka gobolka sidoo kale waxay baaqyo ku aadan horumarinta iyo wada shaqaynta u soo jeediyeen aqoon-yahanadan mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan ka degmada beledweyne howlaheennu waxay iska noqdeen canshuur ha la qaadaa la yidhi halkaa ciidan ha fadhiisto halkaa ciidan ha fadhiisto halkaa ciidan ha fadhiisto wax qorsho ama balaan oo markaas u dejisan na ma jiraan lama xisaabtami kartid laakiin goormaad la xisaabtami kartaa waa ciidan ha la qoro intee la qoraa intaas intee la kaafin karaa intaas dhaqaalaheed waxkuu ka imaan karaa halkaas marka waxaas la isla qorsheeyo ayaa la xisaabtami karaa qofka wax qaban la yidhina uu dhiirayuu wax qaban karaa arrintaas weeye waxa la isugu yeerayo dhammaan aqoon-yahanada iyo maamulku ha wada shaqeeyaa loo leeyahay madax badan ayaa gobolkan loo soo bedelay joogi jirtay intaas anigu mulaaxadaan samayn jiray mulaaxada waxaa weeye waa remarks yani waxqabadkooda la socon jiray waxaa dhacday in hadda guddoomiyahan cusub muxuu ahaa mataqaanaa cali maxamuud cusmaan cali jayte markuu yimid ayaan waxaan dareemay xoogaa xoogaa iftiina ayaan dareemay anigoo iftiinka dareensan ayuuba noo yeerayba gobolkan aqoon-yahan maleey haa war anugu inan muxuu ahaa inan seexdo ma rabo inan wax qabtaan raba aqoon-yahankan kaashanaya ila jirka bini aadankaa jirka biniaadamka waxaa laga xukumaa madaxa laga xukumaa gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cismaan oo ka hadla dhankiisa ayaa waxa uu yidhi runtii waxaan is leeyahay waa dad diyaar u ah inay horumariyaan maskaxdooda iyo waxay barteenna geliyaan deegaankooda laakiin waxay u baahan tahay in lala yimaado hogaamin oo annagu aan hogaamin la nimaado haddaanaan hogaamin la imanno ama kabi karo waxaan isku dayaynaa inaan hogaamin la nimaado talabixintiinana waa yeeli doonaa haddii ilaahay idin mas-uuliyiintii soo maray gobolka hiiraan qaarkood waxaa lagu dhaliilaa waxqabad la-aan gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cismaan waxa uu sheegay in dhaliishu ay tahay mid wax lagu saxayo isdhaliilistu waa tayada shaqada qofka in la dhaliilo maaha cay waa toosin tusaale haddii idan meelahan wax kaaga yaallaan qofka dadka kuugu dhowaa ku yiraa waxaan iska bi'i ama ishagaaji dhalilistu horta waa noocaas ha la ogaado maaha in la iscaaya adduunka waxaan ugu jeclaa qofka idaliila anigoo yidhaho yaa meeshan waa ku fiican tahay xaggan kalena waa ku fiican tahay laakiin xoogaa lugtaana si kaa eh istoosi waxaan idinka codsanayaa waxaan hagaajinana inaad igu taageertaan waxaan qalanana inaad nasaxdaan bashiir cabdulahi cusmaan idaacadda warsal beledweyne maalinta saxaafadda soomaaliya geeka munaasabad ku dhidi magaalada muqdisho si weyn lankaga dabaaldegaya magaalada muqdishiyo weyba geekale ka qoobday munaasabada ku xusaayay maalinta warfaafinta soomaaliyeed oo ka beegnayd labaatii kowga janaaya afartii afar saniyaha ku wareegatay markii la hasaari wargeyskan ka horeeyay ee hakubahii dalka soomaaliya munaasabadan yawey baa ku qeyb galay haana ku mid ee ururada bulshada ururada saxaafadda saxafiyiin qorayaal saxaafadeed haana ku mid ee madaxda jaamacado dalka macalimiin weybana munaasabada si wadajir ah hanqaban qaabiyay ururada warbaahineed ee sooni inosoja maxamed ibraahim macalimow oo eh xoghayaga guud ee ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nasoj iyo ku sheekoyay dhibaatooyinka lanjeysdow sanadkii la dhaafi waryaalka soomaaliyeed xogayaga guud ee hay-adda warbaahinta soomaaliyeed ee sooma ismaaciil sheekh khaliif iyo sheegay intii munaasabadan yeeta tob muhiim ee warbaahinta soomaaliyeed weybanuusaasoo kale waryaalka soomaaliyeedan kaambaryayay munaasabado labaatii kowga janaayo oo geeka ka beegnayd weybanuusa ku sheekayay horumarka iyo sameeyeen warbaahino soomaaliyeed ugu horeyn waxaan leeyahay munaasabada wanaagsan afar iyo afartan guurada ka soo wareegatay maalintii ugu horreysay ee wargeysh ku qoran afka soomaaliga ah maalintii uu soo baxay maalintaas oo ahayd kow iyo labaatankii janaayo sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatankii wargeyskaas wuxuu ahaa wargeyska xidigta octoobar oo hadda ustaad uu gacanta ku hayo guutaale uu ku hayo gacanta naqshadiisii sida uu ekaa marka munaasabadan maanta laba ahmiyaday leedahay marka laga tago annaga bah warbaahin ahaan ama warfaafin ahaan inaan u hadalno maalinta ugu horreysay ee wargeys ku qoran af soomaaliga soo baxay maadaama wargeysyada ay yihiin hooyada hooyada warbaahinta aan dhihi karo xagga qoraal markii laga hadlayo waxaan ognahay saxaafadda waxay kusoo bilaabatay qoraal marka hore qeybahan kale ee idaacadaha iyo tviyada iyo way dambeeyeen marka wargeyska maadaama uu yahay hooyada warbaahinta soomaaliyeed ama warbaahinta adduunka haddana ka soomaalida kii ugu horreeyay soo baxay xilligan uu soo baxay marka laba ahmiyadoo isa saaran ayaan u aragnaa midda waa mid warfaafinta ah wargeyskaas ku qoran soomaali oo soo baxay markii ugu horreysay iyo mid kale oo ah xoojinta afka soomaaliga taa laftigeeda afka laftigiisa waxyaabaha uu ku badbaado ama luuqad iyo dhaqan waxyaabaha ay ku badbaadaan waxaa ka mid ah waa xagga qoraalka qoraalka dhaqanka iyo luuqadda haddii aanay qoraal helin ma ahan wax jiraya saxaafadda soomaaliyeed iyo weybaya geekan eeta maalin qiimo leh maadaamaye eeta labaati kowga janaayo oo eh afartii sana guradii ku wareegatay markii la hasaari wargeyskanka horeeye ee lakafuro dalka soomaaliya dhinac kalena waryaalka gobolka hiiraan iyo weybayo ku hadaleena maalintan warbaahinta oo geeka ka beeganaytia waa ku markaleed bashiir cabdulaahi ismaan u faahfaahinta warkaas ninhaya iyadoo maanta ay ku beegan tahay kow iyo labaatanka janaayo maalinta warbaahinta soomaaliya ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada beledweyne koreyntii waxaa ka hadlay cabdirasaaq maxamed cabdulaahi alcadaala waxaana uu sheegay in dhibaatooyin badan ay soo mareen wariyaasha ku sugan magaalada beledweyne oo ku beegan maalinta ee warbaahinta soomaaliyeed oo ahayday sanadkii kun sagaal boqol labaiyo toddobaatankii kowdii kow iyo labaatankii janawari waxaan maanta u dabaaldegaynaa maalintaas waxaanan hambalyo u dirayaa dhammaan suxufiyiinta soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan kuwa gobolka hiiraan waxaan leeyahay sanad guuro wanaagsan maalinta janaayo labadii waxay ku beegneed markii ugu horreysay uu soo baxay wargeys ku qoran afka soomaaliga wakhtigii xilligaa ka horreeyey waxaa warbaahinta soomaaliyeed iyo dadka soomaalida oo dhan ay adeegsan jireen qoraallo luuqadaha ajnebi ay ku qoran yihiin sida talyaani ingiriis iyo weliba carabi wargeysa noocaas ayaana soo bixi jiray xilligaa waa xilligii la qoray soomaaliga kadib yuusuf cabdi aadan waxa uu ka mid yahay wariyaasha in muddo ah ka shaqaynayay magaalada beledweyne dhankiisa waxa uu hambalyo ku aadan ka janaayo u diray wariyaasha soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waa mahadsan tahay bashiirow haddii dhankaas aynu eegno horta magaalada beledweyne wariyaasha ka howlgala wariyaasha gobolada iyo kan caasimada soomaaliya ku xuquuq maha hay-ado kala duwan iyo ururka suxufiyiinta soomaaliyeed intaba beledweyne ma xusaan deegaanada kale wariyaal waxaa arkaysaa muqdisho seminar lagu qabanaa oo magaalooyinka kale ee soomaalida ka wada shaqeeya laga keenayo muqdisho lagu qabanayo waxyaabooyin kale oo aqoon kororsiyo soo baxaya oo ururka suxufiyiin soomaaliya haddii kusoo dhacaan hadiiba hay-ada kale kusoo dhacaan marka beledweyne wariyaashooda dabcan aada seminaaro maba ma helaan oo ururka suxufiyiinta soomaaliyeedna dabcan waa beledweyne waa hilmaamay dabcan saan abdullaahi daliil maxamed dhankiisa waxa uu ka hadlay xaaladihii ay soo mareen wariyaasha asigoo ugu baaqay waxaan leeyahay hambalyo maalinta ku labaatanka janaayo gaar ahaan suxufiyiinta gobolka hiiraan oo xaalad adag ku shaqeeya waxaan leeyahay hambalyo hambalyo maalinta ku labaatanka janaayo oo kala qayb qaadanayo hambalyada bashiir cabdulahi cusmaan idaacadda warsan beledweyne gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ayaa weybawsa sheegay intii ku horseedayaan weerarada iyo shabaabku jeysadayaan deegaanada shabeellada hoose cabdulaahi maxamuud isaaq cabdulaahi xafaan iyo faahfaahinta warkanin haya maamulka gobolka shabeellada hoose iyo weliba sheegana intii deegaanadii iyo ku difaaci doonaan ururka al-shabaab maadaama weerarada al-shabaab maalmooyinkadii dambeeyey iyo hokabadadayeen deegaanadaasi gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali najax oo la hadalay warbaahintiiya weliba isu ammaan ay ciidanka ammaanka qaybasha shal duwan maadaama ay ka hor tageen weeraro gaadmee oo al-shabaab maalinkoorya ka qaadan degmada afgooye ibraahim aadan cali najax gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose iyo weliba saasoo kale isu sheegay inta marwalba shabaab iyo iskidayaantiyo weeraro haka qaadeen deegaanada shabeellada hoose balse ay oo ka jabaayeen maadaama iyo roogan ciidaman diyaarsan si oon kor taga lahayn weerarada gaadmada midda labaad waan ugu hambaliyeynayaa guusha weyn ay ka gaareen nabaddiidka runtii wax hadaf ah oo bulshada wax u tarayaan aan lahayn marka laga reebo inuu maaragtay howriyaamiyo colaadiyo dilo oo uu caburiyo marka laga reebo waan u hambaliyeynayaa si guud ahaana mar labaad iyo mar saddexaadba ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada booliska garbanka daraawiishta qaybahooda kala duwan nabad sugidda iyo taliyaashoo oo runtii hab dhiiranaana oo habaysan oo dowladaysan oo wadanidiyeysan oo islaamnimo ay ku jirto intay isku abaabuleen isku habeeyey nabadiidka xalay u soo talagalay degmada afgooye inay gacanta ku dhigaan runtii si lixaadle u jebiyey oona ku qasbay in meedkoodii qoryahoodii ay ka cararaan oo kuwaan hadda aad u jeedaan runtii waa guul weyn oo u baahan shabaab iyo weliba hamiinku hor weeraro gaadme iyo haka qaadana degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose meelasay oo in muddo iyo kala dagaalmayeen ciidanka dowladda federaalka maamulka gobolka banaadir iyo weybawsa sheegay intii ammaanka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya seykolas ka hadlaya kora faysal dhaaye xuseen iyo faahfaahinta warkaas ninhaya gudoomiye ku-higeenka dhinigii ammaanka iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diire ayaaba oosan hadal warbaahintii iyo wayba oosu sheegay ammaanka muqdisho intii koolaka kalsoonye maadaama ciidamada ammaanka iyo waqti badan iyo ka biyahayaan waliba oosu sheegay reer muqdisho ammaanka magaalada intii oo welwaliyon ku qabna dadka binaa rooga ee kooyo magaalada muqdisho intii welwali kukaedin inagii ammaanka usoonankabaaga intii niyadiyo dejyaan amnigiisu ay kofayla guddoomiyeyabaho ciidamada ammaanka qeebaja shalduban iyo hamiin iyo maalin ushanjeedi sugowka ammaanka iyo ka ammaanay qaabkiio shaqadiio ngududahayaan waxaad dareemi kartay marka magaaladaanu annaga ammaankeeda meelahaas dadka ka yimaadaan waxaa laga yaabaa inay walwal ka qabaan laakiin magaaladan ammaankeeda annaga walwal kama qabno aadaan ugu kalsoonnahay waana midda aan hadda ciidamada ammaanka wakhtiga badan ee hariya hameen ay soo jeedaan ayagoo aan dareemi karno duruufahoodu inaysan boqol boqol ahayn laakiin lagu tegi doono maalin ay boqol boqol noqon doonaan inay ammaanka waddanka ay sugaan gaar ahaanna hadda magaalada muqdisho doorashooyinka ka socda iyo isbeddelka siyaasadeed ee waddanka lagu hogaaminayo ee madaxda qaranku ay hogaaminaydana ayadana waa uga mahad celinaya marka niyadiinna waxaad ka saartiin waxa la yidhaahdo ammaan lama sugi karo iyo ammaan ma sugna meeshaan aad ku raaxaysanaydiin oo intaanoo soomaaliya ay iskugu timid oo madax iyo shacab intaba leh magaalada muqdisho waliba ku dara doorashooyin oo heer gebagabeeyo marhayaan walihi ilaa iyo toban janne rabshido ku dhaladan doorashooyinkaasi
culimada somalilan iyo waybayo ku digeenaa halistaanka kooyi korta somalilan kooxo xuusiyiinta dalka yemen haddii iyo ogolaata antii saldhig milatariya iyo cimaaraadka carabta ka furata magaalada barbera aadan sayraar oo ku mid ah culimada somalilan iyo saldhigan weyba uusa ka tilmaamay intuu sayidoo laga weeqo karo nabadi xasiloonada ku jirta deegaanada somalilan weyba uusa sheegay haddii saldhigan la dhisa inti somalilan iyo weel dhadi doonta cadow iyo an lahayna maamulka somalilan iyo anka baaqan an faragalan colaada caalamka ku jiraan usoona taas beddelsha ka baaqay anti eta anti laga wada shaqeeyo horumarka somalilan somalilan iyo dhowaan heliis lagalle cimaaraadka carabta kaasoo ku saabsanay anti cimaaraadka carabta usa usa xarumo ciidan ka samaysada doona magaalada berbera oo ka yaala maamulka somalilan maxkamadda caalamiga ee i c j iyo shaacidii waqtiga rasmiga ee yeeshaacayaasa go-aanka iyo ku qaadahayta muranka badeed ee nadhexeeya soomaaliya kenya kureed markii lamada daryooska dacwooyeen maxkamadda heega go-aanka maxkamadda iyo raahadoona mudio soomaali ama kenya soomaali waybayafadahaydeen dikiiskan iyo maxkamada horeen galley ooye sii dhaqaajida meelo kenyan iyo fadahayta muranka kolo dhexeeya soomaaliya laka xali meel maxkamadan hayna maxkamadda i c j waybayee ka dhawaaqday intii labaad lamada bilo febraayo ee hadareerta yee ka dhawaaqi doonta go-aankai qaadatay muranbadeedka andhexeeya kenya iyo soomaaliya weybana iyo misjo ka faraxa doonana soomaaliya ama kenya eeda iskule badda kenya weybaye horeen sheegday intii haddii kiiskanya ka guulaysato soomaaliya iyo taas saameyn kuweel dhada doonta tanzania oo yeesaas oo kale muranbadeed andhexeeya meel warkaas ku dhugunsada ay tan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dhugunsadayaala donald trump iyo qaadi tallaabadii inka horeytay uusoo ee madawiinaga weybana saaxiixee amar ee inti isbeddel ka sameeya caymiska caafimaadka ee obama uuse aasaase laama uuse amar weyba uuse sheegay intiyo yareeyaan dhaqaalo dul saaran caymiska oo lankasow obamekara hadal uuse shalay ka jeediy xafladii dhaarintii hayti weyba uuse ka sheegay anti uuse dadka ameerikaga uuse mudnaan gooniya siiyi doonaa wayba usa ballan qaaday intii usuwal ku qabdow shirkado maraykanka ee laku dayriya haabahata wayba la filahaya inti qiyaastii lama boqol kun oo qof antioo ku qayb qaadaan aan isbambahow dumarka ee washington ku dhii doonta qabanqaabyaalka waybayo sheegaan antiyo shaacii doonaan arrimo isirka io sinaanta bilaantii migalkii arrimo kale qodobadaas yeen aragayan antiyo halisgelyayan antiuse taraam maamulkaas haya dibadbaxyo ku dhange donald trump iyo weybaayee ku dareerana dalalka austreli new zealand iyo jabaan dibadbaxyaalkan weybaayo subiinhan qabanqaabiyay bilaanta dalalkaas kuwada noola duqeynye fuliidii maraykanka oo lala fiirsaday xera alqaayida leta oo kayaala suuriya laga dili boqol qof sida waaxda difaaca ee bentagoonka ee sheegahayta duqeyntan yeella ka fuliyey amarkiian ka dambeeyay ee hakubahi madaweynagii hore ee maraykanka barack obama afayaan hadalay bentagoonka yee sheegay intii xerada alqaacida oo kayaala gobolka idlib iyo booliiska bar tilmaamay sideen dagaalyahano tan iyo labada kuntum iyo sideedii weerarka duqeynta ee weybaa ku qeyb galay diyaarado badan oo tiradiio lan sheegna anka dambeyntiina dhagoonsidayalan ka yaraan labaatan qof iyo ka dhamatay qiyaastii afartan kalena ka dhaawacmeen qarax kudhihi suuq qudaareed laga gaday oo kiyaala magaalo kiyaala waqooyiga galbeed ee bakistaana qaraxan weybaa ku dhiyay magaalada banijinaar oo ambadnying sheica weybana kiyaala ee xuduuda afganistaana suuqan weybaa ka aruursanayay dad adeegday markii qaraxga dhiyaayi saraakiilla dowladana weybayo sheeganantiya suurtagala taantii dhimashada iyo korarta warkii isinkula dareertan dhagoonsadayaal hamiinimaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhaban taninkege warkan aan ashur ismaaciil axmedeysan la dareer siyaasi saala cali maxamed saala qays nafar sameeyay nagalal nankii warkan dhaaf warsaraadi dot com iyo warbaahinta koonfur galbeed yareedan ku fiirsada koraante warkanka lamid ereedan ku kulmaana wayba siingu tabaane sidaas iyo nabadgelyo